ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya majel kiitin ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo sababay geerida dad aad u fara badan iyo dhaawaca kuwo kale kiitin ayaa tilmaamay in falkaasi uu ahaa mid argagax leh islamarkaana ay dhibaato ka soo gaartay shacab ku sugnaa isgoyska soobe ee caasimada soomaaliya waxa uuna taxsi u diray dhammaan eheladii dadku ay ka geeriyoodeen islamarkaana waxa uu caafimaad u rajeeyey kuwa kale ee dhaawaca uu ka soo gaaray ergeyga ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya hay-adaheeda ammaanka in ay dardargeliyaan sugidda amniga si looga hortago qaraxyada dhacaya hadalka miijel kiitin ayaa ku soo aadayay xilli shalay magaalada muqdisho uu ka dhacay qarax aad u xoogan islamarkaana uu sababay geerida dad fara badan iyo dhaawaca kuwo kale